idinku soo gudbinayna muxaadarada cinwaankeedu yahay waa maxay christmas daygo ama maalinta loo dabaaldego sanadka cusub su-aalaha iyo kuwo kaleba waxaa inooga jawaabi doona sheekh mustafa xaaji ismaaciil haarun
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته n mawduucan ama deriskan walaaluhu tilmaameen inaan ka hadlo oo ku saabsiisan celebrations ama dabaaldeg ama ixtifaal loo sameeyo waktiyadan aynu hadda joogno oo iyagu ay ula baxeen christmas and new year waktiga christmaska ay u yaqaaniin oo labaatan iyo shanta december ah iyo new yearka oo ah cowda january masalada tani runtii si marka loo ego waa masale iska fudud oo qof kastoo caqli le u garan karo waxaynu isweydiin karnaa un su-aal quro ah oo maxaynu la dabaaldegaynaa maxaynu u dabaaldegaynaa waa maxay waxaan loo dabaaldegaya waxa isweydiin leh taarikhda binafke maanta la hayo dabaaldegyadii ugu horeeye la tilmaamay se loo dabaaldego waxay dhahdeen waa dabaaldeegyaday dabaaldegi jireen nimankii la odhan jiray papilion nimankii deganaa ama papilion musabat ciraaqdii qadiimka ahayd caasimadeedii papilion la odhan jiray dadkii deganaa jiray wakti hadda laga soo wareega kun oo sanadood wakti ku dhadhow ayaa dabaaldeg bay samayn jireen ku beegan xilli macna samaynaya iyaga agtooda dabaaldegooda wuxuu bilaabmi jiray gugu markuu dao diga guga ama gaalado yaqaanin infernal exconics oo ah sbinku ama gugu marka uu bilaabmo bisha ku xigta guga gugu markuu bilaabmay waktigii guga la gaadho dayaxa koowaade dhasha ayay dabaaldegi jireen waa kuwan iminkana christanku dayaxa koowaada dhasha jimcaha ku xiga waa long friday-gii axadda ku xigtaana waa iftarkii yani waa kuwan ay iminkana masiixiyada u dabaaldegaa kuwa weyn waktigaasi nimankaasi guga ay dabaaldegi jireen macnay samaynayso waxay u arkayeen inay tahay wakti dib u soo naashiyo noloshu ay bilowday oo roobu da-ay oo beerihii dib ay u falanayaan waxay dabaaldegi jireen baa la yidhahdaa koob iyo toban maalmood oo maalin walba ay wax gaara qaban jireen dhaqanka caynkaasi macnu lahaa laakiin kawda january maxay macna samaynaysaa wlstar dot com website-ka nin kaleba wuxuu leeyahay astronomicalina macno ma leh agriculture beer ahaanna ma aha buu leeya wakti roobdo oo macno ma samayo waaba jiilaalku dee waktiyadu bilaabmayay astronomicalina wax maaho macno ma leh cowdan january ee dabaaldega la samaynayo mala waxaa ku fiicnaan lahayd inaad marka hore calendarka waxoogaa idinka idhaado january iyo februarydan iyo sanadkan xaga ka yimaadeen ama calendarka waxaan loo yaqaano dunidu calendaro kala nooca ayay tirsataa calendarada ugu qadiimsanee dunidu ay tirsan jirtay waxa ugu horeeyay kuwii maxay inta taariikhda hadda la hayo waxa ugu horeeya kuwii ay lahaayeen asian egyptianisgi oo ku koobna xidigta la odhan jiray bay yidhahdaan cyrus iyo cadceeddu markay meel ka soo wada baxaan bay ka bilaabi jireen waxaana lagu tilmaamay inay saddex boqol iyo dhowr iyo lixdan ama saddex boqol iyo shan iyo lixdan maalmood sanadkoodaasi uu ka koobnaa laba iyo toban bilood oo min soddona uu ka koobnaa taa macnaheedu waa saddex boqol iyo lixdan shan casho dheeraada bay markaa ku dari jireen oo la yidhahdo waa shantii cashe feestada markii dambena bil gaara ay ka dhigeen oo bisha saddex iyo tobnaad ay ka dhigeen waa masaladan weli etoobiya sii haysata meeshay ka timid kiniisada cortiga ay tirsato waa dhankay ka timid marka la eego greegu wuxuu tirsan jiray calendarkaa ka ka gedisan laakiin dayaxa ku xidhan kadibna isku dayeen inay cadceedda ku xidhaan oo dabeetana metonic cycleka waxay odhan jireen ay ku xidheen oo ah sagaal iyo toban sannadood oo laga tiriyo cadceedu inay la micno tahay laba boqol iyo shan iyo soddon lunadka ama laba boqol iyo shan iyo soddon bilood oo laga tiriyo dayaxa laga tiriyo waxa kaloo la isticmaali jiray oo yeela jiray yani bilo dheeraada udhexdhexeeyey bilahana sanado gaaray ku buuxiyeen kanaynu iminka hayno asalkiisu waa kii roman calendarka ahaa kan gregorian calendarkii roman calendarkiibuu ka yimi roman calendarku asalkiisa wuxuu bilaabmi jiray guga wuxuu bilaabmi jiray march toban bilood oo quraa bay yaqaaneen waxay yaqaaneen bil la yidhahda martius abrilis may junius quantulus textiles iyo afarta dambe oo sidooda loo tiriyo september october november december waa latin languagekii hore september waa toddoba october waa sideed november waa sagaal december waa toban lixda biloodoo hore magacyay lahaayeen afarta biloodoo dambena tirada caadiga bisha toddobaad sideedaad sagaalaad iyo tobnaad inkastoo imkaa inay sideed iyo sagaalino ahayna dib loo raray haddana waxay iyaga u ahayd nooca kan jiilaalka markaa kumay darin kalendarkooda wakti beref iyo mushkiladi ka dhacda bay ahaan jiray waqooyiga yurub iyo yurubtaasi oo dhan saa daraaddeed jiilaalku magacna ma lahayn tiro go-anna ma lahayn romanskaasi wuxuu ahaan jiray sanadkooda saddex boqol iyo afar maalmood buu ka koobnaan jiray waxaa la yidhahdaa boqorkoodii la odhan jiray numa ayaa wuxuu bedelay in uu laba bilood ku daro oo yidha war baashaan labayo toban bilood ka dhigno labada bilood xaggeenu ku darraabaa la yidhi waxa yidhi december iyo march dhexdooda aan ku darro maxaa loo bixinaya bisha koowaad february aanu la baxno bu ihi talabaadna january aanu la baxno sanadkiisiina wuxuu ka dhigay saddex boqol iyo afar iyo konton ilaa saddex boqol iyo shan iyo konton maalmood inta udhexeeya haddana markay taarikhdu maraysa bay yidhahdeen afar boqol iyo kontonkii b c ga ay yidhahdeen labada sana aan isweydaarino january waxay ahaan jirtay bisha labaada sanadka afar boqol iyo kontonkii b c day dib u soo rareeno waxay yidhahdeen january aan ka dhigno bisha koowaada sanadka oo february aan ka dhigno bisha labaada sanadka oo aan dib u raro sidaasi markay qaateen ee muddo ku wadeen ayaa waxaa la yidhaahdaa julius kaysar ninkii la odhan jiray ayay nimankii la talin jiray waxay yidhahdeen sidana si fiican maahee aan calendarka hagaajino boqortooyada calendarka markay doontana hore udhigi jirtay markay doontana dib udhigi jirtay lix iyo afartankii b c markay maraysay ayaa calendarkan cusub ee loo yaqaano julius calendar ayaa la sameeyey oo ah ka ka kooban saddex boqol iyo shan iyo lixdan maalmood iyo rubuc maalin buu isagu isticmaalay saddex boqol iyo shan iyo lixdan maalmood iyo rubuc maalin oo macnahay ujeedeen ay rabeen inay waafajiyaan tropical yeerka sanadka cadceedu guurguuritaankeeda inay waafajiyaan ay rabeen laakiin iyana irarba calculationska ka galay saasi daraaddeed ayaa waxaa looga soo guuray kalimka loo yaqaano maxay gregorian calendarka oo kaasi hore dhowr meeloodba qalad baa ka galay ko inta ay u qaateen tropical yeerku inuu yahay waxay leeyihin calculationkaasi u qaldan yihi oo maaha lix saacadood inta dheeriya way ka yarta waa shan saacadood iyo waxooga saasi daraaddeed boqol iyo sideed iyo labaatankii sannadood ba hal maalin oo dheeraada soo baxaysa boqol iyo sideed iyo labaatan sannadood marka la socdoba maalin baa dheeraad ku noqonaysa oo maalin dheeraad oo aan jirin baa la tiriyey bay leeyihin saa daraaddeed qalad baa ku jiray waa midda labaade anyhow waa laga soo guuray waxaa loo soo guuray gregorian calendarka gregorian calendarku waa boobkii sideedaad ee kiniisadda catolica ee gregory la odhan jiray ayaa wareegto soo saaray markii loo sheegay in arrinkani uu qaldan yahay ee nidaamkan cusub la degay ee ah nimankaasi shayga labaad ay qaldeen libyarku ahaayo qoladii u xisaabinaysay sanawaadkii hore o dhan libyarka saddexdii sannadoodba mar bay xisaabin jireen marka waxaa la ogaaday in maalmo dheeraadana ay ku jiraan koob iyo toban cashood dheeraada markaa calendarka dhexdiisa ku jira saa daraaddeed baa dib looga guuro waxaa la yidhi libyarkana si fiican ha loo saleeyo oo ah inuu boqol iyo afar boqolba u qaybsami karaan qaacidada oo tii hore ka gedisan ha laga saarana maalmihii dheeraadka ahee qaladka kusoo galay oo boqol iyo sideed iyo labaatankii maalmood boqol iyo sideed iyo labaatankii sannadoodba hal maalina dheeraada ku jiray three six five point twenty four two one nine zero bay yidhahdaan weeyaan laakiin isagu point twenty five buu isticmaalay taasaa qaladka keentay bay yidhahdaan kun saga kun shan boqol iyo laba iyo siddeetankii octoobar afar markay maraysay ayuu wadaadkaa boobkii soo saaray wareegto sheegaysa octoobar afar in lagu xegsiiyo octoobar shan iyo toban inta ka dhaxaysa waaba jirta ha laga boodo qaanuun cusub uu soo saaro markaa sheegaya octoobar afar iyadoo la joogo in loo guuro octoobar shan iyo toban qaanuunkaasi waxaa qaatay dowladihii ahaan jiray catoliga gaar ahaan faransiiskii spain portugal italy iyo jarmalka oo dawlado tiro badan ahaa qaybihiisii catholiga ahaa netherland switzerland inkastoo jarmalka iyo switzerland iyo netherland iyo la yidhahdo sanad kadib bay iyagu kusoo biireen laakiin kooxda horaa qaadatay jarmalka qaybtiisii protestantk ahayd way diiday qadiyadaasi juliet calendarkoodii hore ayay iska joogeen kun iyo toddoba boqol markay taarikhdu maraysa bay guureen ingiriiska iyo mustacmaradihiisii maraykan iyagu waxay ka daba guureen kun toddoba boqol iyo labiyo kontonkii markay maraysay ayuu ingiriisku qaraar soo saaray ah september two oo ahayd maalin arbaceed ayuubaa calendarka waxaa lagu xigsiiyey khamiista ku xigtaa inay noqoto september fourteen calendarkii meesha ku dhigsnaan baa laga dhigay september two oo khamiisa oo arbaca ah khamiista ku xigtaa inay noqoto maxay afar iyo tobankii september oo intaasi lasoo boodo rashanka iyo kuwaasi way iska diidaneen rashanka wuxuu aqbalay nineteen eighteenkii ayuu isna january thirty one markuu marayay ayuu isna soo boodsiiyey markaasuu yihi february fourteen baa la marayaa maalintii ku xigtay markaynu eegno tirada tan ma waxay ku xidhan tahay ciise iyo dhalashadiisii kuma xidhna in kastoo la yidhaahdo waa christian rosy iyo ama edi ama waxaa la isticmaalo kuma xidhna waayo qarnigii lixaad baa lagu xidhayba shan qarni iyo dheeraad iyadoon taaba la xasuusnayn bcgii sidii loo waday un wan looga soo guuray ad oo yidhahdaan zero numberna yurub may aqoonin oo iskaga booday ayaa wakti dambe lagu xidhay ciise dhalashadiisii ciise dhalashadiisana cidiba garan mayso ciise dhalashadiisa waxaa ka warrama waa qur-aanka iyo bibleka laba ka mid a bibleka labada ka mida ka warrama waa matthews iyo luke labada kale kama warramaan matthews iyo lukena way isku khilaafsan yihin waktiga ay sheegayaan waayo matthews wuxuu sheegayaa waktigu ciisa noolaa inay ahayd waktigii herodos uu ka talin jiray romanska herodosna waxaa la yidhahdaa taarikh ahaan inuu dhintay afar sano ka hor taarikhdan aynu hadda tirina labada kun maraysa afar sano ka hor inuu geeriyooday afartan sanadoodna waxbuu xukumayay ka kale haddii taarikhdiisa la qabto waxay noqonaysaa lix sanadood kadib idan bishuu dhashay daaya ciise sanadkuu dhashaa baan cidi garanayna bishuu dhashay ka kaalaya sanadkuu dhashay meel lagaga nabo ayaan isaga taarikh ahaan lahaynin qur-aankuna ma sheegin ee kitaabka masiixiyadu haysataana isna ma sheegin bilaha iyo magacyadoodaas tirada badan lana januarydan aynu sheegayna january afkooda yani macnay ku leeda waa maxay waa two headed god of doorway and gates bay yidhahdaan ilaahay labada madaxa lahaa ee albaabada iyo wadooyinka ayaa january la macnatay waa ilaahay caabudi jireena noocaasi ah february waa macno nooca ku dhadhow waxaan o dhan markaad eegto waa ilaahiyo magacyadood march waa ilaahi dagaalka abriil waa kelmada latinatu obin yani waa bilow may marka la eego waa ilaahada roobka iyo maxaa la yidhaha guga ama koritaanka waxaynkaasiya june waa ilaaha wisdomka iyo marriageka bay yidhaahdaan july waa julian calendarka ninkii sameeya magaciisa ku darsaday ninkii isweydaariyey february iyo januaryna markii hore february soo horreyso january ku xigtay august baa isweydaariyey dabeeta isna bil buu magaceeda la baxay oo wuxuu yihi julius kaysar bisha ku xigta july ana magacayga ha laygu daro bisha ku xigta augustna waa boqorkaasi isweydaariyey afartan dambe aynu tirinaynaana dee marka horeba way qaldayiin oo waa bishii toddobaad iyo sideedaad iyo sagaalaad iyo tobnaad iminka laakiin ma ahe waa maxay octoobar markaynu september ka bilowno september waa bishii toddobaad laakiin calendarkeena waa bishii sagaalaad octoobar waa bishii sideedaad laakiin calendarkeena waa bishii tobnaad idan horta calendarkan lahayaa waa nooca kan maadaama calendarkani uu noocan yahay waxa isweydiinta le waxa weeyaan maxaa loo dabaaldegaya waxaanaynu u dabaaldegaynaa waa nooca marka kiniisadda markaynu eegno iyo waxa ay ka rumaysnayd sanawaadkeedii koowaad kiniisaddu calendarkaasi julius kaysar uu sameeyey oo si uu u waafajiyo tropical yeerka sanadkii koowaad mataqaana waxa laga dhigay yani forty six b c gii sanadkaasi wuxuu ahaa afar boqol iyo shan iyo afartan maalmood saddex boqol iyo shan iyo lixdan mu hayna afar boqol iyo shan iyo afartan maalmood baa laga dhigay si buga waktigiisii loo waafajiyo marriage twenty one meelahaas inuu kusoo beegmi karo ee la yidhi sanadkan aan tiro badino shan iyo toban bilood wax ku dhadhow bay ka dhigeen dabeetana waxay u isticmaaleen inuu noqdo sanadkaasi afar boqol iyo shan iyo afartan maalmood inuu noqdo kiniisada marka la eego aragtida kiniisada waxay ahayd inay tahay waxa allaale iyo waxaasi la samaynayay baganism ama shirki inay tahay kowda january shan iyo labaatanka december waxoo dhan waxay kiniisada waagii hore u arkaysay inay masale shirkiya tahay oo aanay marnaba ku banaanayn diin ahaan laakiin sida uu dhigayo mathalan encyclopediahan ingiriisku sida uu sheegayo muwaarikiintu waxay isku waafaqsan yihiin buu leeyay haba yaraatee ciise horta taariikhku dhashay inaan cidi garanaynin waa marka labaade ixtifaalkii koowaade loo ixtifaalaba ciid ilmasiix saddex boqol iyo lix iyo soddonkii meelahaasi inuu bilaabmay waa marka saddexaade wax allaaliya waxaa ixtifaalka la sameeyo oo dhami inay ahaayeen dhaqamo ay lahaayeen gaaladii hore sida geedka hadduu yahay geed baa jira ay la wareegaan oo christian trig ay ku tilmaamaan oo shamac iyo wax la sudhsudho geedkaasi asliyan chineeskii hore iyo faraacinadii hore iyo waxaasaa isticmaali jira oo alxayaat alkhaalida iyo waxbuu tilmaamaa bay odhan jireen waxa kusoo biiriyey gebigiisaba geedka kan jarmalka qarnigii afariyo tobnaad meelaha mise qarnigii lix iyo tobnaad ayuu geedka kan bilaabay iyagoo marka hore weliba fikrad kale loo bilaabay qarnigii toddobiyo tobnaad baa ingiriiska gaadhay geedkan gebigiisaba marka la sheego si kale markaynu tilmaamno wax allaaliya waxa la wadwado ee laga soo bilaabo st clos ama baba noel waxay francisco yidhahdaan oo ah odaygan gadhgacad leh ee maryaha cascas qaata ee baashin berefka la dul jiido dul ordaya ee sideedda maxaa la yidhahdaa ghazaal ay kaxayso ay rumaysan yihiin inuu kasoo daadego guryaha halkan yaro sare ee qiiqu ka baxu kasoo galaa bay dhahdaan habeenkii shan iyo labaatanka december tahay dabeetana kijadu gala midfiada halka raashinka lagu halka lagu kulayliyo guriga midfiadiisu tagaa halkaasu carruurta sidii laytal hadalka soomaalidu ay sheegtay habeenkii guda oo kalu iyana guda dabeetana halkaasu wax dhigaa oo ay carruurta ka qaadataa iminkana dadka waaweyn baa sameeya un sidiisa leeg oo isticmaala iyana waa caqiido hore oo qadiima oo ay yurubta waqooyi rumaysnaan jirtay marka la eego horta shan iyo labaatankan december asliyan wuxuu ahaan jiray ciiddii loo ciidi jiray cadceedda yurub waqooyigeeda dadka degaa waxaa waktigaasi waa madow dabeetana ilaaha cadceedda la yidhahdaa la baryaa inay soo noqoto marka ixtifaal weyn oo loo dhigaa buu ahaan jiray in cadceedda dib soo noqoto sida uu sheegayo encyclopediahaasi ingiriiska ahi waxa uu tilmaamaya markii ay wadaadadii boobabkii arkeen romanskii oo fikradan qaatay oo ay aada ugu ballaadhan tahay dhigitaankan la dhigayo xafladaha kan aya waxay isku dayeen iyaguna bal diinta inay meel ka waafajiyaan dabeetana waxay yidhahdeen maynu kaba dhigno ciise dhalashadiisii ciise lamaba garan hadda goor u dhashay afar qarni baana kiniisadda waxa ka diidaneed wakti ku dhodhow qarnigii afraad bartamihiisii bay bilaabeen inay yidhaahdaan christmas day aanu ictiraafno oo first january maxaa laga dhigay markaa qola kamid a kanaista qaybo kamidi waxay yidhahdaan anidhahna waa maalintii ciise la guday balagta laga jaray qola waxay u qaateen january first inay noqoto maalintii ciise balagta laga jaray qolo kale waxay yidhaahdeen maya dadkuba wuu dabaaldegay oo xagee ka timi kowda january in la dabaaldego waxay yidhahdaan markii hore waxa loo dabaaldegi jiray guba gubiina dee march buu ahaa dhexdiisa waana tii babilonianki iyo romanskii horeba ay dabaaldegi jireen laakiin romansku markay kalendarkii qaldeen ay nooca kan u dhigeen ayay ka dhigeen in kowda january la dabaaldego dabeetana sii romanskii qaldanayd unbaa lala qaatay dabeetana waa la dabaaldegay kowda january astronomicalina macno ma leh oo wax qiimo ay sheegaysaa ma jirto seasonada marka la eegana waa seasonka ugu liitaba oo macna uu sheegaya ma jiro waa jilaal sidaa awgeed wax loo dabaaldego meesha yaalla ma jiraan markaan soo duuduubo masalada tani waxay ku salaysan tahay inay isku dayeen nimankii wadaadadii kiniisadu inay isku dayaan inay markaasi wadaadadii kiniisadu waxay isku dayaan inay dabaaldegan sameeyaan waxaan uga socday waxaan oo dhami waxa weeyaan ko dabaaldegagani waa dabaaldeg mushrikiini leedahay marka koowaad waa marka labaadee waa mushriga waxa kusii raacay kirista wadaadadii kristanka ee diintoodii markay ilaalin kari waayeen iyana dacalkay kaga dareen waa ku raaceen hadday labadaa kooxood isku raaceen innaga qiimuhu inoo leeyahay waa maxay asliyan waxyaabahay sameeyaan markay dabaaldegayaan waa waxyaabahaasi aan soo tiltilmaamay kow waxay yidhaahdaan nasiibka ayaa la eegaa oo waxay rumaysnaayeen caadaadkooda caada caada caadadaasi ay rumaysnaayeen waxay sheegaysay reerkao dhan in la ururiyo dabeetana habeenkaasi la dabaaldego dabaaldega marka la samaynayo january bay dhaheen kawdeeda qofka kugu horeeya kuusoo galaa hadduu nin dheer oo timamadow noqdo bay dhaheen nasiib wanaag bay sheegaysaa wax kale hadday kuusoo galaan laakiin dhib bay sheegaysaa waxay isticmaalayeen oo dhaqamadaasi ka mid ahaa in ilmo yar la qaado oo sale lagu rido kor loo qaado ilmahan yar berigii hore waxaa iska lahaan jiray asian egyptianiski iyo chineska labada kooxoodba way lahaan jireen qoladana waxay dhahaan jesus ba ubedelo ilmaha yar inuu jesus yahay oo isagana hala qaado ilmihi yara waa la qaaday geedkii qolada yar lahayd waa lasoo qaaday habeenkan in lasoo jeedo khamri badan la cabo waa la sameeyey marka maanta la eego christmaska iyo udabaaldegiisa iyo january cowda iyo udabaaldegeedu dunida maanta dhib bay ku haysaa yani waxay tilmaamaan inta waxay gubata inta khamre la cabo inta khasaare la geysto waa uun ayaamo loogu talagalay in bini aadamku waasho ayay hadda u eg tahay ano iska soo koobaya waxaynu leenahay un mawqifka inagu aynu ka taagnaan karnaa muxuu noqon karaa mawqifku iska cad yahay waxa uu cad yahay waxay tahay awalan islaamku wakti la ciido wuu soo koobay laba waktoo quraanu ku koobay waa labada ciidood ee islaamku uu yaqaano labada waktee la ciidaa munaasabad bay leeyihin waa laba rukniyo arkaanta ugu waaweyn islaamka kamida marka ay dadka muslimiinta dhamaystiraan oo ah rukniga xajka iyo rukniga soomka inay dadka muslimiinti ciidaasi la yimaadaan waana kii xadiidka saxiixa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi tilmaamayay markuu madiine yimi iyagoo laba maalmood ay cayaaraan lebu u yimi markaasu wuxuu yihi ma haadani alyawma labadan maalmood ee la cayaaraya maxay waxay dhahdeen kuna nalcab fiihima fi ljaahiliya waktigii jaahiliyada ayaanu labada tan cayaari jirnay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu ku yihi ina allaha qad abdalakum bihima khayra minhuma yowma aladxa wa yowma alfitr ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idinku bedelay labada tan laba idinka khayr badan idan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamay labadan in la bedelay laba ka khayr badanna lagu bedelay labadaa ka khayr badan ee loogu bedelan inay labadaa ciidood yihiin waa labada quree shareecada islaamiga ay sugayso wax allaale iyo waxaa ciid ka soo hadha ama mawlid nebi ha lagu sheego ama rajab ha lagu sheego ama diin ha loo nisbeeyo ama gaalo ha loo nisbeeyo ama cid kale ha loo nisbeeyo waa waxba kama jiraan yacni ciid kale oo islaamka soo arooray oo u yaqaanaa haba yaraatee ma jirto wuxuu kusoo koobay nebigu taasoo qura waana tii xadiidkii caaisha ay sheegaysa inuu abibakar usoo galay iyadoo laba hablood oo ansaarta kamida ay kaag heesayaan oo labada hablood hadda kuwa heesa may ahayn bay caaisha leedahay yani duul fan u baxay oo heesa sida kuwaraynu naqaano may ahayn laakiin laba dumar oo calaa fitratihim isaga heesaya ayay ahaayeen abibakar baa ka xanaaqo wuxuu yihi ma mazaamirtii shaydaanka baa gurigii nebiga aada la soo dooratay maalin ciideedna way ahayd nebigu wuxuu ku yihi ya ababakar ina likulli qawmin ciida wa hada ciiduna laamkan oo iftisaas sheegaya buu nebigu isticmaalay ina likulli qawmin ciida war duul waliba ciid iyo maalin ay ixtifaalaanba o boodboodaan bay leeyihin buu nebigu ku yidhi wa hada ciiduna kan baana annaga a maxay ciidayadii walikullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja weeyaan ama walikullin wajhatun huwa muwaliha ciidda u allay subxaana wa tacaala inoo sugay waa kaa ama ciidaha ka soo hadha waxay yihiin intooda badani tashabuh ama kudayasho lagu dayanayo gaalo gaalada iyo kudayashadooda waxaynu naqaanaa in adilo badani ka soo aroortay oo reebaysa inaynu ku dayanno marka uu yahay mutlaqu tashabuh waa la radiyey umuur mucayana in lagaga daydana waa la radiyey ciid in lagaga daydana waa la radiyay aynu odhan karnaa awalan ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inagu baray nimankaasi waddaday maraan inaynu ilaahay ka barino inaynan marin ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim غayr اlmaqdubi calayhim wala اdaliin maalin walba ilahay waxaynu weydiisanaa kuwaas almaqdub calayhim iyo waladaliin yahuud iyo kiristaan jidka ay maraan inaan alla ku marin ayaad maalin kasta weydiisanaysa idan waa adila tilmaamaysa wala takunuu kaladiina tafaraquu واkhtalafuu min bacdi ma jaahm اlbayinaat nusuus tiro badan tiro badan tiro badan oo qur-aana baa lasoo xashriya ninkii balballaadhin uga baahani iqtidaa siraat lmustaqiim libnu taymiya kitaabkaasi oo dhammaantiiba ka warramaya uun een ciidaha iyo waxa lamida iyo gaalada kudayashadooda unbu kitaabka gebigiisaba sheekhu u qoray ha u raajico waxaynu naqaanaa inuu nabigu yihi salawaatu llahi wasalaamu alayh man tashabaha biqawmin fahuwa minhu duul ninkii ku daydayda ee isu ekaysiiya iyaga ayuu la mid yahay buu nabigu sheegay salawaatu llahi wasalaamu calayh waxa kaaga filan inuu nabigu tilmaamay latatabacunna sunana man kana sanana man kana qablakum shibran bishibr wa ziraacan biziraac xataa law dakaluu juxa dabbin latabactumuuhum xadiidkii saxiixeynka ku yaalla macruufka ee nabigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh kuwii idinka idinka horreeyey jidkoodii baad raaci doontaan buu nebigu leeyay taaka taakiyo dhudhun dhudhun markaasuu nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh hadday god masalugalay galaan dabku waa masagalay nooc ka mid o aan teenan ahayn teenan malaa waral baa la yidhahdaa laakiin tuka yar yar oo carabtu dhankeeda u badan weeyaan waa la family god masalugalay hadday galaan buu nebigu yihi waa ka dabagelaysaa iswaydiinta waxaa le waxa ay tilmaamaysaa in taqliid acma muslimiinta uu ku dhici doono waxa uu xadiidku tilmaamayaa xataa waxaan macno samaynan in lagaga dayan doono haddii la odhan laha hadday dayaxa qabtaan waa ka daba boodaysaan waxba may ahaateen oo markay dayaxa u guuraan inaanu ka daba guurayno laakiin nabigu wuxuu leeyahay hadday god masalugalay galaan waa ka dabagelaysaan god masalugalay maxaan madow iyo qurmuun ahayna uu leeyahy yani masagalay godkeed intuu leegyi maxaa qiima uu leeyahy yani xadiidka waxa uu tilmaamayaa waxyaabaha aan macnahaba lahayn ee nolosha qiimaha ku samaynaynin ee wax bini aadam laga qaato ahayn ee caqliga saliimkii xataa aanu keenaynin in lagu raaco inaad ku raaci doonto idan christmas day iyo jubulium iyo maxaa la yidhahdaa cowda january waa dhaqamo asiyan shirki iyo mushrikiin ka yimi markii dambena u kristan qaatay foolxumadaasoo dhan isagoo wadale haddaad hadda sii dabagasho waa juxru dabti un kama gedisna waayo waa waxaan noloshaadana macna ku lahayn astaan gaaleedna ah waxay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo kuwan aanu raaci doona alyahuuda waalnasaara miya ma yahuudiya christan ba qaale faman buu yidhi oo yaa kale yaa kale aad raacaysa waa xadiiskii abi saciid alkhudri kii abi hurayrena waa kii tilmaamayey ka farisa waruum miyaa bay ku yidhaahdeen faqaala waman innaasu ilaa ulaay oo dadba waa ayaan kuwa ahayn buu nebigu leeyihi labada xadiisba uu ku dabaqmayaa ninka intan raaca iyo romanskii uu nebigu ruumkan uu xadiidka ku sheegay iyo nasaaradu xadiidka hore ku sheegay labaduba maanta way isku sii raacsisay yihiin intan dambe ah maxay twenty five decemberkan christmaska ah iyo maalinta kasii dambaysay january cowdeeda waxaasoo dhan markaynu isku darro waxay sheegayaan in mamnuucu yahay qofka muslimkii inuu waxaasi ku daydo waxa uu nebigu sii tilmaamay nimankan mukhaalafadoodu xalaaliya waxaan manfacsamaynayn mukhaalafadoodu inay min addiin batay bale ashyaa gaara buu nabigu tilmaamo o yihi kuwa ku khilaafa masalan wuxuu yihi nabigu ina alyahuuda waalnasaara laa yasbuquun fakhalifuuhu ma xinaystaan oo ma casaystaan khilaafa nabigu yihi oo idinku maxay sabqigaasi sameeya khalifu lmushrikiin axfu shawaariba waufu lixa nabigu le war mushrikiinta khilaafa oo sharuntana gaabsada garhkana la baxa wuxuu nabigu leeya khalifu lyahuuda fainahum laa yusaluuna fi nicaalihim waa yuhuudda khilaafa buu nebigu yihi waayo kabaha kuma tukadaan idinku kabaha ku tukada iyo khifaafkiinaba kuwaasi waxay sheegayaan ashyaa gaar oo la tilmaamay xataa awsaafi alcibaada oo salaada salaad xaggee lala qabtaa soo ilaahay un looma tukanayo salaada ilaahay u tukanaysa iyo tooda idinka ekaanin baa ilahay yidhi haddii cibaadada la yidhi iyo ilaahay kaaga ekaanin caadaadka maxaad umalaynaysaa marka caadaadka iyo waxaanaan manfacaba lahayn aan khayrba ku jirin cibaadadii baa la yidhi khaalifuuhum waxa uu nabigu sii tilmaamay nimankan mukhaalafadoodu xalaaliya waxaan manfacsamaynayn mukhaalafadoodu inay min addiin batay bale ashyaa gaara buu nabigu tilmaamo o yihi kuwa ku khilaafa masalan wuxuu yihi nabigu ina alyahuuda waalnasaara laa yasbuquun fakhalifuuhu ma xinaystaan oo ma casaystaan khilaafa buu nabigu yihi oo idinku maxay sabqigaasi sameeya khalifu lmushrikiin axfu shawaariba waufu lixa nabigu le war mushrikiinta khilaafa oo shaaruna gaabsada garhkana la baxa wuxuu nabigu leeya khalifu lyahuuda fainahum laa yusaluuna fi nicaalihim waa yuhuudda khilaafa buu nebigu yihi waayo kabaha kuma tukadaan idinku kabaha ku tukada iyo khifaafkiinaba kuwaasi waxay sheegayaan yaa gaar oo la tilmaamay xataa awsaafi alcibaada oo salaada salaad xaggee lala qabtaa soo ilaahay un looma tukanayo salaada ilaahay u tukanaysa ayaa kooda idinka ekaanin baa ilahay yidhi haddii cibaadada la yidhi iyo ilaahay kaaga ekaanin caadaadka maxaad umalaynaysaa marka caadaadka iyo waxaanaa manfacaba lahayn ee aan khayrba ku jirin cibaadadii baa la yidhi khaalifoohum oo iyay salaadaadu tooda u ekaanin ee adigu kamaa ku tuka baa lagu yidhi khifaafkaaga gasho si aad iyagaa ukhilaafto dadka xinaysa baa lagu yidhi iyo madaxa si aad iyagaa ukhilaafto waxay tilmaamaysa oo nabigu salawaatu ullahi wasalaamu alayhi uu sheegaya inaynan nimankaa inaynu ku dayanna ahayn ciidahooda iyo xafladooda inaanu ku dayanin nusuus badan baa laga daliishan karaa oo nusuustaa caamka a sheegnay waa laga daliishan karaa nusuustii tashabuha sheegaysay waa laga daliishan karaa tafaasiirta waa laga daliishan karaa xataa mufasiriin badan oo salafka ka mid a ayaa waxay ku fasireen aayadan qur'aan ah waladiina laa yashhaduuna zuur waidaa maruu bilagwi maruu kiraama oo sanadadu ka asaxay waxay ku tilmaamayaan ibnu sirin oo kale wuxuu leeyahay waa shacaniinka shacaniinka waa ciid christanku leeyahay mujaahid wuxuu ku tilmaamaya waa acyaad almushrikiin waa gaalada ciidahooda oo kale buu ku tilmaamaya arabiic ibnu anis oo kale wuxuu leeyahy waa acyaad almushrikiin mufasiriin badanoo salafka ka mid ah ayaa waxay leeyihin shuhuudi zuurkan la sheegayaaba ee aayadda qur-aan ee ay sheegaysaaba waxa ay ku fasirayaan inay tahay ciidaha gaalada ay leeyihiin idan qofka muslimka ah maadaama uu nebigu axaadiis saxiixana uu dakuleeyey war ilahay labadooda maalmood waa idinka bedelay bale waxaad garan kartaa xataa booska nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiis saxiixa nin baa u yima wuxuu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo waxaan ku nadray meesha nawaaf la idhaahdo inaan xoola ku halo ayaan ku nadray markaasuu nebigu wuxuu ku bawaa meesha la idhahdo bu inaan xoola ayaan ku nadray nebigu yihi hal fi hal kana fiiha watan min awtaan aljaahiliya yucbad meeshan aad leedahay xoolaan ku qalayaa miisana ma ooli jiray buu nebigu yidhi jaahiliyadii hore ay caabudi jirtay markaasuu yidhi may hal kana fiiha ciidun min acyaadihim buu nabigu yihi haddaama meelay ku ciidi jireenoo waktiga ay ixtifaalaadka ku dhigan jireen miyaysay markaasuu yidhi may nabigu markaasu wuxuu ku yidhi awfi binadrak haddaba fainahu laa wafa linadrin fi macsiyat illah wala fi ma laa yamlik ibnu aadam nadarkaaga iska oofi buu nabigu ku yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh lama oofiyo nadarkii macsi alle ku saabsiisan ama reer nebi aadam wixii aanu haysanin ku saabsiisan xadiidkani muxuu sheegayaa wuxuu nebigu saxaabiga kan u diiday istifsaar wuxuu ka weydiiyey meeshan uu ku nadaray inuu xoolaha ku qalayo inay ama ciid qolada gaaleed ay lahayd ama meel sanamooli jiray ama waxaas inuu ka mid yahay ayuu nebigu u diidayy taasi waxay sheegaysaa marka ciidna waa ismu jins kelimadu makaan iyo zamaan ba waa lagu ictibaarin karaa saa daraaddeed maalintana waa la odhan karaa waa meel ciideed makaankana waa la odhan karaa waa kii nebigu xadiidka u tilmaamaya ilaw qabrigayga ha ka dhigin maxay ciida meel lagu ciida ha ka dhigin jimcahana waa kii ciidda ku sheegayay zaman iyo makaanba way noqon kartaa idan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi maadaama uu saxaabiga kan uu markuu yidhi nadar baan oofinaya uu su-aalaha kan weydiinayo istifsaarka waxa laga fahmayaana uu yahay inuu diidi lahaa hadday waxani waxaa waafaqdo waxay sheegaysaa inaanay wax kani banaanayn walidalik markaynu soo koobno waxaan leenahay ummadda muslimiinta ah taariikhdoodii hore nawriij iyo ciid kiristan iyo mid majuus iyo mid kale midnaba inay sameeyaan uma banaanayn manay samayn jirin selafil umana lagama arag bale kuwan imika diinta lagu soo daree diinta laga dhigay ayaan ummadii hore muslimiinta ay dhaqoon yani kuwana mawlidka nebiga ama caynkana isaga laftiisa taarikhda la hubaba maaha marka koowaad oo nebigu inuu isniin dhashay unbaa la hubaa laakiin labayo tobanka rabiiculawal bay ahayd ma sideeda rabiiculawal bay ahayd ma sagaal bay ahayd culamada taarikh waa taqaaneen aqwaasha tirada badan ee laga sheego waa ra'yiga ugu tirada badan le labayo tobankan rabiiculawal ra'yiga sheegaya laakiin inuu isniin dhashay ayaa ah waxa koowaade la hubo calaa kulli xaal de isaga laftiisa waxaynu naqaanaa maxamed bakit almutiici mufti masr qoh sida uu soo naqlinayo iyo rag badan oo kalaba inay dee dawla alcabidiya ama faatimiyiintii masar inay tabkan laftiisa bilaabeen faatimiyiinta masar waa kuwa ku tilmaamaya ibnu kathir inay ahaayeen taarikhda islaamiga dadkii ugu sharka badnaa dad kamida inay yihiin waxaaba lagu tilmaama koodi koowaade bilaabay inuu yahuudi ahaa reer aalubeytka sheegtay masar laba boqol iyo dhowr iyo siddeetan sanadood bay ka telinayeen afar iyo toban boqor ayaga kamidaba iska dhexdhexlay waa wadooyinka inta istaagaan ba dadkii usujuudi jiro waa lagu qasbi jiray qofku marku lasoo agmaro in sujuudu loo dhaco waxa uu sameeyey lix maalmood oo la ciido siday taarikhyahanadu tilmaamaan maalin caliya maalin faatima maalin xasana maalin xuseena maalin nebiga iyo maalin boqorka meesha haystaa maalmo kalena wuu lahaa laakiin lixdan waa lixdii ugu caanbaxsanaa bay ahaayeen waxay sheegaan wadaad irbil joogi jira bergii dambe ku kadsoomo masalada tan sameeyey oo ninkii koowaad ee dadka ahlu sunnaha sheegtay ee masalada tan ku dhawaaqa baa la yidhahdaa soo koob waxay leenahay gaalada waxa qudhe banaan in lagaga daydaa waa waxa wax anfaca waxa qudha in lagaga daydaa waa waxa wax anfaca ee ah masalan aqoontan cilmiga ee bini aadamku uu kala dhaxlay aqoontan horta aadam ma laha yurubna ma laha ee waa dhaxalkii bini aadamku ilaa aadamuu soo kala dhexlayay qolaba waxay kusoo dartaba ama ninba inuu soo raaciyaba waa wixii reer nabi aadam soo kala dhexlayay laakiin iyana intooda in la dafiro maaha in weyn bay ku dareen in weyn oo aada uga weyn inihii la hayay ayay ku dareen intay qoladan muslimkii huruday mushkiladda taagani markaa waxay tahay intii macnaha samaynaysay cid ku dayanaysoo le aan kaga dayana arki maysid intii macnaha samaynaysay oo ah aqoontaasi iyo wixii loo baahnaa cid kaga dayanaysa iyo cid hadal haysaatoona ma jirto intii lagaa reebayna waa la wada daba socdaa oo dawladda shacabka dadku kaylo january baa las wada fasaxaya christmaska la lasu hambalyaynaya kambaa la samaynaya inta diin la-aantaana waa lagaga dayanaya un intay diintu sheegtayna waxaad moodaa in la rabo in la baalmaro ama si aan lagaga dayan hadday tahay in christan ama yahuud ama majuus ama gaal kale waxa laga qaadan karaa waa waxa wax anfaca waa waxaasi basharka ka wada dhexeeya dhaxalkii reer nebi aadam wada leeyahay waa waxaasi aqoonta ah waa waxa ah kitaab ilahi alla dunida tan waa abuuray daraasada lagu sameeyey cilmiga xaqiiqiga ah taasoo weliba aynu leenahay waa in laga jafjafaa aragtiyaha badan ee aan diinta waafaqsanayna dabada lagaga sii nabay iyadoo laga jafjafayo weliba kaana aynu ubaahana inaynu qaadano ama inaynu christmas iyo happy new year iyo april fool iyo wixii la nooca inaynu ku dayanaa waa diin la-aan dadkana in loogu yeedho maaha dawladaha muslimka ku aftirsada ama sheegtaana may ahayn inay fasaxaanba dad muslima iyo in fasax laga dhigta iyo in wax u dhowtoona laga dhigo iyo in la weyneeyo midna may ahaatee idan inagoo dood badan ba laga yaaba inaynu ka wadano kuwii diinta loo nisbeynayey kuwa aan diinba loo nisbaynay diin gaaleed loo nisbaynayo bale gaaladii christanka aday isku sii waafaqsan tahay diinta wasaniyada inay ka timid inaynu tii wasaniyada ka timid u dabaaldegnaa waa wax aada u liita waa wax aada u liita tii wasaniyada ka timid inaynu u dabaaldegno idan calendarkaa january ka bilaabmay marka horeba macno badan ma samaynaynin marka horeba sliyan baanu macno badan samaynaynin laakin dabaaldegiisuna aqalu maa yumkin waxa ugu yar u yimaadaa waa xaaraam waxa ugu yar ee u yimaadaa bay yidhahdaan waa inuu xaaraamaha ku dhaco walidalik waxaa iskaga soo koobaya maadaama mawduucu iska koobanyay ana aanan hadal badan ba rabin waxaa kusoo koobaya warbaalkaa dabaaldegiisu khayr kuma jiro wixii manfac uu ku jiro hala qaafo wabilahi tawfiq
su-aalaha meesha yaala intooda badan waa mawduuca kuma saabsansinaa waxaana jeclaan lahaa unta haddii aynu wax ka jawaabayno in mawduucunin ku saabsan haddaad fatwo doonaysaanna waxaad tagtaan maxkamadda ajurur iyo sheekh asmaani ay fadhiyaan iyo fadaawiye iyagaa bixiya insha allahu taala su-aal baa wuxuu sheegayaa boxing dayga ka waran aids day iyo boxing day iyo christmas day waxba isma dhacda waa isla wada wixii uun maalmaha ilaahay la kala waacaahamadiyey wax badan ima sheegaya midna dabaaldeg ma leh su-aal kale wuxuu leeyahay nectiga ka waran nectiga ama la su-aashiisi maka ku badatay shalayna baydhaba laiga soo weydiinaya necti ka waran shee cumar faaruq baa lagu yihi nectiga ka warano wuxuu yihi dee hadduu mare yahayna oo lagu xaragoodana bu yihi waa ku xaragoo kartaa hadduu wax kale yahayna iska tuura bu yihi marka dee waxa ka rumaysantin bay ku xidhanta tuigani xagu ka yimaama geedkan christmaska oo ay wadaan geedka waa anigii sheegay calaa kulli xaal waa caado ka timi gaalada kale ee ma aha caado christanka ku sal leh christianitiga iyo geed kalena xidhiidh ma laha laakiin waa geed ay samayn jireen dadkii romanskii hore asalkiisana faraacinadii hore iyo kuwa la xidhiidha ayaa laga soo qaaday su-aal kale iyana xiirxiirnimaadkan foodadheeranimadaa iyana ka warramaysa waa iska garanaysaan un dee horta qofka bini aadamka yuu ku baydaa su-aasha ayaa ka jawaabaya suuqa hargeysa intaad marto mid waalana xashiish cunaya haddaad aragto warnaameysto ku daafada fadhiya socon insha allah ila sidiisa soo ekaysiin maya waayo waad xaqiraysaa saay kama markaad isleedahay cod ku daya ayaad ku dayanaysaa cidaad isleedahay way ku dhaantaa ama waxbuu ku dheeriyay ama ad isbi cid isbidaysa baad isleedahay iska dabajeed saay kama de waxay ahayd qofka muslimkii nebi maxamed iyo saxaabadii iyo kooxda inuu iska dabageeyo cidda aad adigu ku ah misaalka sare la rabay inaad ku dayataa waxa weeyaa nebi maxamed salawaatu llahi wasalaamu aleyh iyo saxaabadiis iyo dadkii saalixiinta iyo ummadii wanaagsanayd ama wiil yaroo kubad laada ama filim dhiga ama kudaafad kale ah kudaafadaha caalamka maanta tviyada laga soo muujiya mid kamid una oo dhafoorada xiisay haddaad aragtay inaadna waagu marku beriyo dhafoorka soo xiirata iska dulinimo yani waa waa dadne waa shaksiyad la-aan waa adigoo aan lahayn identity aan wadanin oo adigoo aan qof jira ahayn haddaad si fiican kaa yar u daraasayn lahaydna kuma dayatayn ood ka cadhon lahay yani noloshiisu noocay tahay ama siduu ufakerayo ama caqliga ku jira inta uu leegyahay laakiin rag baa ku xoogsanaya maadaama ay baashii xoogsi noqotay wiilkaa yar ciyaala suuqa ah ee la yidhi adinkaagaad afartan milyan ku qaadanaysaa rag baa ku xoogsanaya dadka ku waalaya ala kulli xaal dhafoora xiixiiratu shareecadu waxay noo tilmaamaysaa madaxa in la wada xiiro iyo in la iska wada gaabiyo iyo in la wada daasto wax ka dhexeeya ma jiraan qazacu tii soomaalidii baadiyadu samayn jirtay berigii hore waa dhoor bay odhan jirteen laakiin imika dhoorranimada jeceshi yani berigii hore reer miyiga waa xaqirayseen markaad aragto inan yaroo miyi ka yimi oo dhoor leh waxaad arkayseen ilmo yaroo dhoorraa inuu yahay oo yani qof reer baadiyeyi laakiin dhoorro yaroo kristana markaad aragto oo magac kale la baxay waad kaga dayanaysaa yani waa caqlilaawanimada soo kordhay mawlidka buu leeyahy ma saxaabada iyo dadkaasa ka tegay maye bersday wax la yidhaahdaba islaamku ma leh mawlidka waa bersday soo maha waa maalintii dhalashada shareecada islaamiga wax maalin dhalasho la yidhaahdo kuba jirta ama ma jirto saa daraadeed ama nebi ha ku saabsanaato ama cid kale ha ku saabsanaatee maalin bersday la yidhaahda waa dhaqamada ka yimi uun xagga gaalada dhaqamada ka yimi akliyan ayay ka tirsan tahay su-aalo kale oo iyana aan kasii fogeyn gadhka la bixistiisa iyo ka waxaan moodaya ina hadda soo dhaafteen gadhka ma lala baxaya mise lala bixi maayo gadhku waa sunihii nebi maxamed salawaatu llahi wasalaamu caleyh waa sunno rijaalnimo iyo ninnimo sheegaya iyo dariiqii dadkii wanaagsanaa ay mareen idan in gadhka lala baxa diinta islaamka kamid in la xiiraana waa mamnuuc su-aalo kale oo iyaguna iska kharij almawduc education iyo wax la nooca ku saabsiisan ma jecli inaan ka jawaabo su-aal aanan garanayn baa iyana ku jirta oo qalaxu ma banaayi mana reer miyayna ku jiraan su-aal qalaxii dee geela la qalixi jiraan umalaynaya un inay tahay gabsama marka insha allahu sheekh birir baa weydiin doontaa asalaamu calaykum su-aashan waxay ku saabsan tahay lacagtan hay-aduhu dumarka amaahiyaan had iyo jeer ale uu dul socodku la socdaa maxalaal baa mise xaaraan
klima waaxidun baa la waxda ilahay laydin siyaano jirto waxda ilahay laydin siyaano jirto ducafada in la caawiyo masaakiintu nacam tamladiin inkastoo tani aanay caawo ma ahayno twelve percent percent baa dul saaran bangiyada duniduna ma qaad twelve percent boqolkiiba laba iyo toban riba ah yani islaanta inta afar boqol iyo kontan loo dhigan lahaa shan boqolkee waxay la mid tahay boqolkiiba laba iyo toban riba bangiga caadiga haddaad wax ka daysato boqolkiiba laba iyo toban riba ma saaro idan waa xoogsi kaloo meesha ku jira uun laga soo xoogsi tegay laakiin si kastaba ha noqotay de waxaan shareeca ku banaanay weeyaan dumarka waxaan leeyay de waa hooyada iyo walaasha iyo taanqabuun bay lamid yihiin ilaahay laga cabsado xaqiina wuxuu ku jira idinkoo diintiina raaca marka waxaan leeyahay xaq wuxuu ku jira iyadoo diinta la raaco mujtamac oo dhame markaasi cidna cid dulmi mayso wallahu aclam su-aashan waa su-aal mawduuca ka yara fog laakiin falaay badan de wax iska ridade dimuqraadigu waa maxay ama dimuqraadiyadda dimuqraadiyadda waxa iska wadadarmaysa baan umalaynaya waa qaab nololeed kamid a qaab nololeedooda bini aadamku u dhaqmaay maanta dunida ku nooli waa qaab sheegaya uun asalkiisuu yahay wax la yidhaahdo sax iyo qalad ma jiro wax la yidhahdo xaq iyo baatil ma jiro waxaa jira wax la yidhahdo majority iyo minority idinka in laydin baray dadku xoriyat ra'yi baa laysa siinaya xoriyat kada baa laysa siinaya waa jirtaa laakiin arnaa bal wejigeeda labaad sharo wejiga labaad wuxuu yahay xaq iyo baatil ma jiro sax iyo qalad ma jiro laakiin waxaa jira majority
waxay xaq weeyaan kuma manaysmo wax ku manaysma ayaa fifty one leh masalan ragga ragga fuula arriba koob iyo konton bay helaan iyaga xaq leh sacga maaha waradeed waa sidaa de waradeed macnaheed waxa weeyaan iyagu waxa isku waafaqday diimo way isku waafaqi weyday kaljar way isku waafaqi wax kastoo dhan kale way isku waafaqi wax isku waafaqeed in waxa kaloo dhan laga tanaasulo xataa ardayga marka la train garinaya yara iskuulka dhigta ilaa waxa laga yaabaa macalinku hadduu inaa wax soo baxayna tiraaba macalin waa sidaa iyo sidaa waayo waxaa lagu train gareeyay inaad xaq iyo baadilka rumaysanto inaad sax iyo qaladka rumaysantay ardayga yara yurub ee classka fadhiya marka uu su-aasha la weydiiyo wuxuu idhaha waxaan u malaynayaa sidaa iyo sidaa waayo xaq uma laha inuu yidhaha waa sidaa iyo sidaa cid xaq u leeba ma jirto waa sidaa iyo sidaa waa inaad tiraa waxaan u malaynaya waa sidaa iyo sidaa waxaan filayaa inaa caynkaa iyo cankaatay idan democracy marka soo duuduubo waxa weeyaan dadku equal opportunities bay leeyihin faras isleeg ayay leeyihin oo aad wax ku dalban kartaa laakiin xuquuqi ma jirto waa laga yaabaa inaad tidhahdaan xuquuqiyada dan distoofada iyo ay jiraan qaanunka iyo soo gebigiisaba lama bedeli karo distoofka haddaad boqolkiiba seventy baarlamaanka u badato haddii mujtamacu homosexual u bato oo adiga xooga ku soo dao قانونك جرجي سوى مستشفى الله كريه كرتا مع الدستور كذا بدل كرتا ولا كرتا ويعانوا مستشفى ولا يلحقوا ولا يغيروا كل على هذا ليجل قانون قبل إذا أيديا ذا كذا ما يسوي حوي يرون متجرو حق يا باطل ده واحد جرا fifty one percent ninkii koob iyo konton helo haddii lagaa badiyo war lucnadaas waxaa dagaalamay baan gule lucnadaas waxyar dadkii waxaasoo xeedoon aad dhacso ku soo sheeg marka timaadna fifty one ku timaado adaa tax wallahu aclam wasiirka maxay ka qabtaa haddaad weydiisaan dee idama garanaysaa markaa waxay ka qabto ama dimuqraadiyadda ma sheegaya lakin diinta waxay ka qabto idinka sheegaya dee idama garanaysaa wax sheegtaa kelmadda macnaheeda iyo ilmaani ilmaani waa kalimaadkan mucaasirka la isticmaalo waxay u dhigantaa kelmadda reer galbeedku ay secularismka yidhahdaan ama secular secularku waa iyana fikrad odhanaysa noloshu waa adduunya qure aakhira shaqa kuma leh ilaahayna tadakul kuma leh nolosha ee dadka iskale marka waa in laga saaraa nolosha wixii aakhira ku saabsan iyo wixii qaanuun baa ilaahay ka yimi iyo xaggaasi oo dhan ku saabsan waa inay dulowi noqotaa innaga inoo dhexaysaa wax kaga heshiino aakhira iyo waxaana ha soo hadal qaadin qaanuun baa ceeq ka yimi iyo waxaana ha soo qaadin dadka fikradda aaminsan waa fikrad gaalnimo ah ayaa cilmaani la yidhahdaa dadka imika qof kastoo mala yaro weecdo waa cilmaani ba iska yidhahda waa khatar ku odhanin dadka dee inkaad gaalnimo ku cadaynaysa mooyaane cilmaanimada waa kufri sariixa waa gaalnimo cad marka hadda ninkaad gaalnimo ku ogtahay unbaad cilmaaninimada ku ogaan wallahu aclam
sheekh mustafa alaabooyin badan baa jira iyaga laftooda qofil fikriga ka mid ah sida dharka qaawan iyo kabaha dhaadheer iyo weliba suntan la isku murxiyo ee dumarka diirka lagaga hooriyo oo ay rakeenaan marka raggaasi keena maxaad kula talin lahayd
bismi illahi raxmaan raxiim nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa dembigu waa waxay naftaadu qahato aad necmaysato in dadku kugu arkaan waxaanadadba naftaada u quudaynina ma haboona dadka muslimiinta kale inaad uquudho waa midda labaad xumuhu waa wax cad oo lawada garanayo waa wax cad oo qof waliba garanaya saasi daraaddeed dadku xumaha inuu joojiya oo waxaan ka hadlayay masalada xaaraamtinimo intaanuu ku degdegi maayo waayo waa iska suurtagal bidca khafiifa gabadhu inay gurigeeda gudihiisa ku qaadato ama ninkeeda isugu qurxiso waa iska suurtagal waxyaabo badan guriga lagu samayn karo laakiin waxyaabo badan oo aan arkayo oo ku arko magaalada aada ugu badan waad moodo maanta dunida in in badan laga joojiyeyba ayaanalkaya aada ugu badan ay kamid yihiin cosmetics iyo waxaa la ismariya hablaha waxaan odhan lahay jidhkiinu sidii waa la idiin sameeyo ku qurux badan yahay ha iska googoynina xanuuna aada u tiro badan iyo balaayooyin badan baa laga qaadaa markaasaa weliba innaga waxaa inoo sii raaca censorshipba ma jiro wax dawo oo la baado ama wax qaanuunkeenu uu manciyo oo la ismariyaa ma jiro taasi waxay sababtay wax badan oo yurub markaan joogay a iska ilaalin jiray oo cunno ah kakaale wax laismarmariyo waxa kale ayaan hargeysa gudaheeda ku arkay ma rumaysanaysa hargeysa gudaheeda inaan ku arkay cunno ay ku jirto doofaarka lafiisu halka iskaga rakib maan deecaanka yar udhexeeya ku jira raashin ku jira hargeysa lagu cuno lakin waxa weeyaan cidna wax ma baada cidna waa jalatin waa maada caadi oo la wada yaqaano waa lafaha doofaarku ama lafaha halka iskaga laalaamaan deecaanka yar ku jira weeyaan waa maadaama isticmaalaan in waxa biyaha iyo waxa sooga ah inay isqabsan karaan diya iyo surku way kala socmaan oo marka la isku daro laakiin inay isqabsan karaan baa looga isticmaalaa jalatin baa lagu iibiyaa arkaysa gudaheeda idan waxaan odhan lahaa dadka baamushtarka ah waa ilaahay kacabsada oo waxaa iibinaysaan hubiya arsaaq xalaal aad doonaysaan waan garanaya kolley wax badan in dadka jaahilnimo u geynayso laakiin waxaan odhan lahaa war ilaahay kacabsada oo idina wax iska hubiya oo wax xalaala gada waxa xunna dadka ka joojiya ha u keenine wallahu aclam
sheekh musake tiinka kaniskaasi aa soo tilmaantay hadallo badan ayaa isticmaala oo qaar badan midabkoodii afar ahaa u dhaawacay xanuunnana mararka qaarkood wejiga u geystay haddaba maxaa tala sii hayd gaar ahaan daayarta arrimahaasi ku khaldanaysa
bismi illahi raxmaan raxiim qofka muslimka ah waxaa doon in islaamnimadiisa ilaashado intaana waxa sharci ahaan culamadu ka tilmaamto aanan sheegin waxaan jeclahay aan qodob ka fudud tilmaamo oo ah maxaa loo martabaa meesha ugu badana dadka maskaxdii isku soo degdegta waxa laga yaaba inay tidhahdo waa qurux ma jirtaa qaacido qurux la idhahdo binaadam kuwa fasayda masalan kuwa cadcade yurubiyanisku midabkooda quruxda badan laakiin wayna kafay noqdaan ama brown cadceeday isu dhigaan way wada wadaan inay ismidoobeyso daraaddeed loo dhaqaadiyo kaa deetana waxay tidhaa waa kaafiga inaan u ekaadoo kale kaafigu muxuu idin leeyahay kaafiga lacadaa kafay bay rabtaa inay u ekaato oo ay brown noqoto midabka brownka loo yaqaan kuwa midmidoobi waxay rabaan inay cadaadaan ee iscadeeyaan labada dhankee quruxdu jirtaa yani qurux wax la yidhahdo qaacido laysku waafaqsanya ma jirto laakiin waxa jira wax laysku waafaqsanya oo la yidhaahdo jamaal ilafcaal quruxu waa qofka dhaqankii khilqada ilaahay baa leeyahay waxba kama bedeli kartid abuurka allah iskale subxaana watacaala lama doorto maaha wax doorasho ku jira wax doorasho ku jira maaha laakiin waxa doorashada ku jira waxa weeyaan waa dhaqanka waa dhaqanka qofka waxa qurux badneeya ama waxa fool sameeya haddii qofku dhaqan fiican yahay gabadh kasta oo qurux loo guursado hadday dhaqan xun tahay naf badan oo yeelanaysa ma jirto waayo aragtida wax ma karto ee qofka dhaqanka iyo waxa kasoo fula wax sheega sida daraadeed waxaan idinkula talin lahaa marka hore in la fahmo horta qurux baa xusay jamaalka dhafkiina waa jamaal ilafcaal waa qofka dhaqanka kasoo fula ayaa ah waxa quruxda dhabta ah qofku intuu dulqaad yahay intuu xaliim yahay yahay intuu caqli badan yahay intuu naxariis badan yahay intuu badala dhaqan badan yahay dhaqamaatigiisa qofku sidii eeg yahay baa quruxdiisa sheega laakiin wejigiisa sidii eeg yahay wax badan ma sheegto taas waa qodobka koowaad arrintii u baahan walidaalika buu nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu sheegaya gabadha sababaha loo guursado wuxuu tilmaamay rabbi waxyaabaha ay dumarka u guursadaan inay kamid tahay hunguri dhaqaale inay haweenka lacag haysato isleeya dhaqaalaha ka dhaglayaad inay kamid tahay qurux laga yaabo in isleey gabadha way qurux badan tahay midabka iyo quruxda badan ad arag waxaa laga yaabaa inay kamid tahay xasab inay reer ciliyatul qowma magaalada reeraha ka tilmaaman ama dhaqan ama wax lagu soo sheegi jiray markaa dadku uu maamuuso inay ka tirsantahy waxaa la arkaa buu nabigu yidhi inay tahay diintu wax loo gursado kala bixin nabigu wuxuu ku bixiyey fasar bidaati diini tayiba fiidaatihi ta diinta fiican yani ta dhaqanka fiican guurso ayuu nabigu sheegay ragga markii la tilmaamayo yani haweenku iyana waa lamid ragga maxaa ii guursataa min waa nafsi lasbaab inay qurux ku raacdo inay adduun inay qurux ku raacdo inay adduun waa nafsi lasbaab inay qurux ku raacdo inay adduunka inay qurux ku raacdo inay adduunka